wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa qayb ku hayeen ururka deedo iyo geedabeerisa ka sameeyeen xarumo cusub ee wasaaradda amniga iyo cadaaladda walibana sii wada jirayoon kula wareegi doonana saddex boqol oo geede walibana ururka iyo deersiyana xarumo lamada wasaaradooda onkoreyntiiyo weliba meelesay ku hadalay xogayaha guud ee ururka deegaanka deedo cabdirasaaq maxamed axmed oo ku warbiya muhiimada geedownya inlata wasaaradda geeda sade boqol eh runtii may barajeene geedow intay ku qiib qaadado doonaan bilicda wasaaradaha kuna madnagado doonaan hoo bilaar insha allah haano bilicdiiyo maylara insheegaad hoos iyo walbadan lagu helo doono intii nagadaanga rajeeyana sidoo kale hadda maylara geedmirood hadda kadha jir intii walla ama hadda nagada doonaan may rajeeyane as dada organization degaan development organization si simbanin ku barateen deegaanadan wala howlbadan kuwani horumarinta deegaanka u sheegayani wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed xasan cabduqaadir iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda cabduqaadir cabdinuur ayaa umahadnageen ururka deedo oo geedo hadeersiyaga waaniyo la wareegaga sidayo an ka shaqeeyayaga bilcida deegaanka iyo muhiimada yeelata geedbeerowka wali ku gudoognay dhareen iyo aan ka taragaleen wasaaradda amnigi wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaalad iyo aan ka taragaleen iyo kula wareegni runtii dhalinyaro go'aansadayuu dalshooyin agaarayaan sidoo hore dowladda koonfur galbeed ban go'aamidi deegaanada dowladda koonfur galbeed guudahaan in la agaarayo agaaraynta laku qiib qaado la dhireeyo waddanka iyo eed muhiimig ah si environmentaha haddii isbedelahayo cimilooyinkan xaaladda lakajara welweyn laku bedelo marka wasaaradooga maadaama la dhisay la dhammaayo dhawaanna la rajeeyo in la furo in la dhireeyo yoona qiibguinku gaadadaan kama hadnagaan dhallinyaradan has xilqaanti oo geedoogan aan ka talagalay wasaaradda in mayla raayo laka dhireeyo wasaarado meelo dhiraynta lanka talagalay marka iyadaan ka faraxsagna wali muujiyaase lahaansho iyo waddan shoolleeyin wali muujiyaase dad inyo diyaarsinyin dad dalsho in la qurxiyo la agaareeyo meelo haddana publicada eh oo dadka isla leeyin oo yow lanka adeega inyo qiibweyn ku qaadadaan qurxintiyo yaa yaa muujiyaas marka hay-ad wadani ew
dhireynta wasaarad la dhireynayo aan ka laga doonnay ururka dedo runtii ay u istaageen in maaragtay ay agaariyaan magaalada bilicda khaasatan labada wasaaradood dhirtu semer waxay ka wada qaadataa ka qayb qaadataa bilicda iyo quruxdii iyo maaragtay iyo iyo maaragtay waddanka inay qurxiso waxay qayb ka tahay dhireenta iyo waxaa kaloo dhirtu qayb ka noqonaysaa in roobkii oo maaragtay inay qayb ka ahaato inay soo jiidato sababtoo ah meel aan dhir lahayn roob la-aan waaye marka ururka dedow waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin qayb qaadashada ay ka qayb qaadateen wasaaradaha cusub wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda in aad dhireysaan qayb aad ka noqoteen